waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo guddoonka iyo sanadka martiqaadkan sharafta leh oo ay nagu marti qaadeen noona ogolaadeen inaan hor nimaado fikradaheenna muxuu ahay aan dhiibanno weliba iyadoo sida guddoomiyuhu sheegay ay kusoo aaday wakti sanad guuraa oo sanadka aasaaskiisii ku beegan waxaa kaloon rabaa inaan u mahad celiyo guddigii sanadka u saaray inuu qeyb ka noqdo wadahadallada maamul goboleedyada iyo dowladda aan xubnaha ka nahay federaalka oo looga hadlayay arrimo kolley aada aragteen wixii ka soo baxay oo ku aadan geedi socodka aan waddankeenna ku horumarinayno sida madaxweynaha iga horreeyey guddoomiyaheena oo hadalkiisa ku jirtay shirkaas wuxuu ahaa shir aan uga hadlaynay arrimo runtii aan u aragno inay dan u yihiin ummadda soomaaliyeed waxaana anigu u arkaa inay ka mid tahay broseska ama geedi socodka soomaalidu ay kula wareegayso aayaheeda iyo mustaqbalkeeda sababta oo ah aayaheenna iyo mustaqbalkeenna inaan la wareegno annaga ayaa nalaga rabaa inaan kala wareegno qabaa'ilka inaan kala wareegno argagixisada inaan kala wareegno xataa dadka sida wanaagsan noo saaciday laakiin hawsha annagaa iskale oo muxuu ahaay ii sheeg beesha caalamku taageeradeeda laakiin inaan waddankeena la soo wareegno oon annagu danaheena la soo wareegno ay qayb ka tahay marka guud ahaan marka laysku duubo waa jid lagula soo wareegayo aayaha soomaalida oo ay soomaalida kula soo wareegayso dabcanna u baahan in wax layska yidhaahdo iska dhihiddaas waxaan aada ugu faraxsanahay in ay wadahadal tahay oo waagii hore haddii lays tumi jiray oo lays uleyn jiray oo qori laysu qaadi jiray maanta la wada hadlaayo weliba si gaara soomaalidu ay u wada hadlaayaan wixii xoogaa ka taagtaagmana ay soomaali kale sida hadda guddiga nagu soo baxay oo aqalkaana ay ku soo baxayaan arrintaas runtii waa arrin la soo dhaweeyo oo wanaagsan ma aha arrin la dhibsado inay saas tahana wax markhaati ka ah heshiiskii ama warmurtiyeedkii aan soo saarnay wixii ku qornaa u malayn maayo inay yihiin wax soomaalinimada iyo dadnimada iyo horumarka lid ku ah waxaad qiraysaan in dhibaatooyin waaweynu aynu hortaagan yihiin ha ahaadaano xagga amniga ha ahaadaano xagga dhaqaalaha ha ahaadaano xagga broseska siyaasadda oo weli yacni u baahan in la dhuudhuujiyo doorka sanadku ku leeyahay arrimahaas guddoomiyuhuna waa ka hadlay annaga guddoomiyaheennuna waa ka hadlay waxaa ugu muhiimsan in aada qeybta muhiim qeyb muhiima ka qaadataan dhammaystirka dastuurka dastuurku waa dukumentiga inoo dhexeeya oo ay ku yaalliin dhammaan waxa aan rajaynayno oo la cabiray iyo sida aan uga wada shaqaynayno inta dastuurku mugdi ku jiro oo laysku haysto oo waxyaalaha runtii cajiibka oo intii hadda broseskan socday aniga kulley igu cusub waxaa ka mid ahaa in xataa la leeyahay waxaa jira dastuurka koobiyaal badan oo kala duwan oo qaar la saxeexay qaarna la daabacay qaarna daabacu ka qaldamay qaarna saan yihiin marka ummadu sidaas basic documentigeedii ama documentigii ugu muhiimsanaa in la yidhaahdo muxuu ahay dhowr noocoo iyada ka mid ahaa jira nasiib darro ayay tahay waxaan soo jeedinayaa waxaad ka mid tihiin amad ugu horeysaan caqligii ummaddan iyo xasuustii ummaddan iyo niyad wanaaggii ummaddan ayaan idiin arkaa inaad tihiin inaad qeybta ugu muhiimsan ka qaadataan bal aan waxaan doonna iska dhahno laakiin aan isku raacno fikradda ah inaan u baahan nahay dukumenti muhiima oon wada ilaalsanno oo aan la bedbedelin oo qofba siduu doono u fasiro waxaa kaloo lagama maarmaana aadna aan uga hadalnay in loo baahan yahay dastuurka naftiisa haddii laysku qabsado ciddii lagu kala saari lahayd runtii aada ayaa loo horumariyey qeybta fulinta waadna ogsoontiin qof walba wuxuu jecel yahay inuu qeybta fulinta ka qeyb qaato oo wasiir ka noqdo oo agaasimo ka noqdo oo wax walba ka noqdo qeybta baarlamaankuna waa la mid sanadka iyo iyo baarlamaanka aqalkiisa kale waa la mid laakiin waxaad moodaa in layska mataqaana layska dhaafay qeybtii garsoorka oo ay ugu weyn tahay garsoorka lagu kala baxo dastuurka haddii aan la helin muxuu ahay maxkamaddaas dhammaanteed warkiina wuxuu ku soo aruuriyaa anaa iri anaa yiri aniga saasay ila tahay anigana saasay ila tahay iyo in awoodii iyo resourcekii dowladda laysu adeegsado si qof walba jidkiisa uu u marsan lahaa marka waa in la helaa hay-ad aan ku wada kalsoonahay awood siino ka wada dambayno oo nagu kala saarta haddii aan isku qabanno dastuurkaas arrinta sanadka sida loo sheegay labada guddoomiyeba ay u sheegeen waa matalaadii maamul goboleedyada dowladaha federaalka ah oo fara badan waad muxuu ahay ka warqabtaan oo hadda inaan idii sheego uma baahnidiin laakiin in senataradu ay yihiin matalaada ka koreysa yacni representationka shucuubta maalan maraykanka oo kale haddii example aada soo qaadataan california iyo delaware sanadka isku isku miisaanay kuleeyihiin taa ujeedada looga jeedaa waxay tahay in la helo dad arrimaha hooso aad u hooseeya oo degaanada inta xoogaa gadaal oga dega maslaxadda guud arrinta ka fiiriya taasaa looga jeedaa waxaa kaloo looga jeedaa in majoritigu aysan caburin minoritiga siday doontaba ha loo qeexo yacni in gobollada waaweynu aysan caburin gobollada yaryar in xildhibaanada tirada badannu meeshay ka yimaadiin ayna dayacin xildhibaanada qaybta yar ka yimid yacni sanadku waa muxuu ahaa ii sheeg radarka ama bahasha diyaaradda stable ka dhigta oo mataqaanaa ii sheeg runtii hagta haddii marka ay taas tahay waxaa loo baahan yahay in la helo doorkaas in la xoojiyo waxaan aada u soo dhaweynayaa hortayaa la sheegay haddaan la sheegi lahayn waxaan dhihi lahaa waxaan soo jeedinayaa ama waxaan ku talinayaa laakiin waa la sheegay waxaan xoojinayaa in loo helo aqalkan budgetkii iyo imkaaniyaadkii oo ku qabsan lahaa hawshiisa muhiimka oo ah matalaadda ka warqabidda la socoshada degaanada laga soo doorto sababtoo haddii degaanadii laga soo doortay aan laga warqabin oo annaguna xaggaas aan go-doon ku nahay adinkuna aada inta joogtaan doorkii xoogaa daciif ayaa soo gelaya annaguna waxaan ballan qaadaynaa guud ahaan iyo gaar ahaan maamul goboleedka hadda aan matelo inaan wixii nooga aadan aan aan ka qaadano ugu dambeyn waxaan idka codsanaynaa inaad qayb weyn nagala qaadataan barnaamij aada moodo runtii in adinku aada aada ugu habboon tihiin oo ah inaad ka qaadataan doorkiina dibu heshiisiinta sababto a waxaad matashaan degaanadii weliba si sidii aan sheegay si miisaan leh ayaad ku matashaan oo senataradu yacni degaanka matalan hadda hirshabeelle senatarada matalaaho yacni qabaa'il maaha waa waa senataradii guud waaye qabiil kastaa kuma jiro matalan haddii la yidhaahdo sidaa daraaddeed waxaa la helayaa caqli dhexdhexaada oo qeyb muhiima ka qaadan kara dib u heshiisiinta annagu insha allahu tacaala waxaan hadda bilaabi doonaa barnaamij weyn oo aan rabno inaan dabaheshiisiin aan uga uga sameyno sideed colaadood oo midba heer ay joogto oo deegaanka hirshabeelle ka tirsan waxaanan idiisoo jeedinayaa ooaan idinka codsanayaa inaad nagala qayb qaadataan dabaheshiisiintaas ha ahaadaano senatarada ka soo jeeda hirshabeelle ama ha ahaadaano senatarada meelaha kale laga soo doorto taasoo ujeedadu tahay marmarka qaarkood dhaqanka soomaalida iyo dhaqanka islaamka qofka ka dhexdhexaadkaa laakiin aanan arrinta ka fogeyn oo laxajecla uga jirto ayaa laga yaabaa talada wanaagsan helitaankeeda inay u fududdahay intaasaan idinka codsanaynaa garabkiinaan taagannahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu